Guddiga Gurmadka Abaaraha Degmada Cadaado oo ay wehelinayaan maamulka degmadaasi ayaa waxa ay kulan la qaateen qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug oo uu ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee heer dowlad goboleedka Galmudug ugu horeyn Cabdixakiin Maxamed Cali Shilin guddoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado ayaa waxa uu ka warbixinayaa ujeedada kulanka waxaana uu tilmaamay in ay warbixin ka siiyeen guddiga iyo maamulku wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiinta la socotay sida ay abaartu u saameysay deegaanada u oggoleh degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud halkan waxaan caawa kula kulannay maamulka degmada cadaado iyo guddiga gurmadka abaaraha oo guddoomiye u horeeyo waxaan kula kulannay xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo ah guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee dowladda galmudug ay magacowday ayaa halkan kulan kula yeelanay guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaado iyo wasiiradu waxay ka niqaasheen xaaladda adagoo dalka ka jirta guddiga gurmadka abaaraha oo guddoomiyaha u horeeyo iyo maamulka degmada cadaadu waxay ka warbixiyeen xaddiga abaartu ay la eg tahay deegaanada hoostaga degmada cadaado iyo deegaano fara badan oo ay guddigu tageen oo deegaanadii exxuman ee xabal dhihi jiray ah runtii abaartu aad ayay u culus tahay xoolaha waxaa dhintay wax boqolkiiba soddon gaaraya inta kalena way sigan tahay xoolaha iyo dadka isku si ayaa raashin loo siiyaa dhanka kale guddoomiye cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa waxa uu tilmaamay in abaartu ay saameyn ba-an ku yeelatay deegaanada u ogogole degmada cadaado islamarkaana ay qaadeen tallaabooyin ay doonayaan in ay ku samata bixiyaan dadka ay abaartu saameysay
waxaan uga warbixinay sida culaysku u jiro iyo meelaha uu ka jiro xaddigiisu aad ay u baahsantaha abaartu waxaan tagnay wax ka badan konton iyo dhowr tuulo ilaa konton iyo laba tuulo ayaan tagnay ayagana wax badan maanaan siina dadka jooga boqolkiiba toban ilaa shan iyo tobanaa waxaan gaarsiinayna biyo iyo raashin yar lacagahaas laga aruuriyey masaajidda iyo qaybo ka mida siyaasiyiinta deegaanka iyo jamciyadda alfurqaan waxyaalaha inaga saaciday magaaladana sidoo kale waxbaan ka bixinay baadiyaha saas ayaa culeyskiisu adag yahay waxaa loo dhimanayaa biyaha iyo quutul daruuriga bini aadamku cuno iyo midka xooluhu cunaan intaba waa loo dhimanayaa sidoo kale waxaa jira culeys aad u fara badan oo magaalada ka jiray awal waxaa soo qaxay dadkii gobolka mudug qaybihiisa kala duwan joogay ee dadkan ku abtirsan jiray iyo gobolka galguduud meelo colaaduhu ay ka dhaceenoo kulankan waxa uu imaanayaa iyada oo maamulka degmada cadaado uu sameeyey guddi loogu talagalay in ay u gurmadaan dadka abaaruhu saameeyeen islamarkaana isku baridayo howlaha lagu gargaarayo dadka ay abaartu saameysay